عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب السهو السهو كتاب كيسي ويه waa sahwigii ruuxu salaadiisa dhexdeeda uuba sahwiyayey ama siyaado sahwigiisaasi ha ka dhalato ama nuqsaani ha kaba dhalato bal sahwigii ama haba garan waayo dee qadarkii uu tukaday oo kaloo shaki ah kuba yimaadee bal sahwigii salaada dhexdiisa salaada dhexdeeda dhacayay ayuu axkaamteediiyo wixii kuba tacalluqsanaa buu kitaabkeedii yahay baabu maa jaa fi sahwi idaa qaama min rakcatay lfariidati baabu bayaani maa kii baabkii caddayntii weeye jaa-a yime ku soo arooray fi sahwi sahwiga ur shaqsigii sahweeye musalliga ahaa idaa qaama hadduu kaco min ragcatay alfariidati salaada faradka ah labadeedii ragcadood uu kaba kaco isagoona tixiyaad u fadhiisan macnuhu salaadii laba kaba badnayd waa maqrib iyo salaadihii kale afar afarta ahaa halkii waa tixiyaadka uga fadhiisan lahaa dee dhexe hadduu kaco muxuu yeelayaa xukumka muxuu noqonayaa bal wixii kuba yimi ayuu baabkeedii yahay kolley axaadiidta qeyb kaba mid ah ama axaadiidta horeynu ugu soo maray kitaabkii sifadii salaada iyo isagoo dee waxyaalo kale markaa taraajim kale uba dhigtay oo imika xadiidka uu inoo soo wadoo kale dee wuxuu halkaa u dhigtay bal ciddii kuba tagtay tashahudkaa hore inaanu waajib ahayn oo bal matalan taas bay ahayd imikana bal sahwigii iyo bal wixii axkaamtiisa ahayd buu baabka uguba soo celiyey xadiidkii dulyadaynaynu hore u soo marrayna isagoo dee umuuro kale u deldeliishanayeyna oo dee halkii asalkahayd waaba halkani imiku inoo soo celcelin doonaa iyo xadiid ibnu mascuud oo kale iyo intaba waa xadiidka salaad inoogu wada horreeyey wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala xadaثna cabdالlahi bn yuusufa qaala akhbarana malik bnu anasi can ibni shihaabi can cabdالraxmaan اlacraji can cabdاllahi bni buxaynata radia allahu canhu anahu qaala xadiidka sidaan soo sheegaya waan soo maray sanadkana dee mar iyo laba iyo saddex toona maahe in badan baan sanadkan isaga aan soo aragnay saxaabiga xadiidka warinayana dee buxaynadan horean halkaa ugu soo ogaanay inay hooyadii tahay ama aabihii hooyadii taa ay tahay buxayna isagayna maalik baa la odhanayay waa saxaabi marka sheekhuna raximahu llahu tacaala halkan wuxuu faa'iideynayaa kol haddii magacii hooyadii tahay ama magacii ayeydii ay tahay waxaa habboonayd dee halkan ama dee habboon in ibnida alifteedii la raaciyo oon la goyn aliftan dee kitaab ahaan ay u gooyaan markay shuruudo gaari meeshii ay jiraan oo shuruudo gaari ay buuxsamaan aliftan in la daayo ayay hayd buuleeyo daana ima taalo oo sharax xataa ma taale laakiin saasaa habboonayd buu leeyahy oo macnuhu waa maxay dee markay waxa weeyaan aliftani laba calam oo isdhalay ay dhexdooda dhacdo waa aabbaho oo markaa labada ka dambe inuu ka horo aabba yahayba ayaa sadar bilowgiina aanay dhicin ayaa aliftan kitaab ahaan loo gooya nudqi ahaan lama gooyo oo hamsatu wasli dee marka hadal lagu bilaabanayana la aqriayo marka dee ay darji noqotona laga tegaye maantana buxayna kol haddaanay dee aabihiiba maalikii ay hooyadii ama ayeydii ay tahay ayuu leeyahay alifka in la qora ahayd waa sharaxas oo imaamku inoo faa'iideynayo oo wax kitaabada ku tacalluqsan annahu qaala saxaabigaas baa wuxuu yidhi sallaa lanaa ay sallaa binaa wey waxaana tukiyey oo lanadu macnaa binadun macnaa ba oo waxaa anagana tukiya haddii laamta sideeda lagu daayana dee waa liajrinayoo dadka ayuu dee jamac buu kuba tukinaye rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baana tukiyey ragcatayni laba ragcadood min bacdi salawaati salaadaha barhkood adugu waa salaad buu rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh tukiyey salaadaas baa markaasoo waa salaadee matalan may ahayn subaxun may ahayn iyo salaad laba ragcadooda may ahayn marka uu rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh salaaddaa uu tukiyey waxaana inoo soo socota salaadu duhur bay ahaydba oo riwaayada dambe inooguba imane ayaa muxuu dhacay uma qaama wuu kacay rasuulka ilaahay halku atixaad kaba fadhiisan lahaa buu kacay falam yajlis muu fadhiisan faqaama annaasu macahu dadkiina way la kaceen oo way raaceen xadiidii bal waxa weeyaan ay bal ibnu khusayme iyo ay soo saareen baa waxaa kuba sugnaa fasabaxuu bihi famada way dee rasuulka ilaahay uu kacay markaasay dadkii tasbiixsadeen rasuulka ilaahay tasbiixdoodii kumuu soo noqone uu iskaba watay ilaa uu salaadiisii dhammaynaya dee sujuudan sahwigana laba imanayay falamaa qadaa markuu dhammaystay salaatahu salaadiisii ee macnaa dee waxa weeye salaamtii unbaa hadhsan salaada inteedii kale way dhammaato waxaa hadhsan waa taxallulka iyaduba salaamtii salaadii kaba mida wanadarna aan sugnay tasliimahu salaamo naqsigiisii aan sugnay nadarna anag dee imaka tasliimahuna waa mafcuulkii nadarna markay nadara ay mafcuul toosa qaadatana bimacna intadara weeye oo nadarahu bimacna intadarahu ayay noqon haddii dee eegidda ay tahay ilaabaa ka dambaysa oo nadara ilayh hadday fikir iyo fiirsi wax loo fiirsado ay tahay fii baa raacdo nadara fiih macnaa tafakara fiih laakiin markay nadarahu noqoto macnaa intadarahu weeye waxaan sugaynay uun macnaa salaaddii wixii kale way dhammaadeen uu fadhiyo rasuulka ilaahi atixiyaadkiina dhammaysay waxay markaa sugayeen inuu salaamo naqsado ayuu ka bara allahu akbar yidhi qabla tasliimi salaamo naqsigii horteed buu takbiir laba yimi fasajada wuxuu sujuuday sajdatayni laba sujuudood walxaal huwa jaalisun isagoo fadhiyo oo dee sujuudan taagni kamuu soo sujuudin ma kicine fadhigii uu fadhiyey unbuu allahu akbar yidhi uu sujuuday laba sujuudood uma sallama markaas dabadeed buu salaamtii uu salaada kaga baxayay laba yimi ee taxallulkahayd uma sallama alxadiidku dariiq labaad buu leeyahy waana kan xadaثna cabdullaahi bn yuusufa qaala akhbarana maliku can yaxya bni saciidi can cabdiraxmaan ilcaraji can cabdillaahi bni buxaynata radi allahu canhu anahu qaala sanadku inta hore ama badankiisa waa isagii uune waxa isbedelay un sheekha imaam maalik oo markii hore imaam maalik xadiidka ibnu shihaab buu kaba wariyey iminkana yaxya ibnu saciid alansaari buu kaba warinayaa inta kale waa isla mid hadday qeybta dambe tahay iyo hadday qeybta horeba tahay waa isla mid une waa intaas imaam maalik sheekhiisa oo imaam maalik baa halkan laba sheekh leh wuxuu yidhi in abuxayna radia allahu canhu anahu qaala ina rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay qaama waa kacay min ithnatayni laba ragcadood xaggood oo markuu laba ragcadood tukaday baanu fadhiisane uu kacay oo min aduhri salaad duhur ah lam yajlis baynahumaa macnaa waa labadii ragcadood horeyo kuwii dambe dhexdoodii muu fadhiisan atixaadkii waa iloobay weye waa sahwi falamaa qadaa salaatahu markuu salaadiisii dhammaystay macnaa uu dhawaa ku dhowaaday dee inuu dhammeeyo riwaaya ibnu maaja ayaa waxay ahayd waa xataa idaa faraqa min asalaati ilaa an yusallima wey markuu dee salaadii uu kaba uu dhammeeyey ka faaruqay inuu tasliimsado mooyo dee tasliimtu kama baxsano salaadii iyadna way ku jirtaa waa inteedii badnaydunbuu dhammeeyey on taxallulkii ahayn iyo salaamtii dadkiina waxay sugayaan inuu salaamo naqsado ayuu sajada sajdatayni dee waana kaa takbiirtay saynu markaa hore soo maray axaadiidta dambe siday nooguba imanaysana waa sujuudii kalunbay laba mid ahaydoo hadday tahay rafciga iyo hadday intii bal matalan noqodkii sujuudda labaad ay tahay iyo ka tooskii intaba takbiirtu way jirtay oo wuu takbiiranaye sajada sajdatayni laba sujuudood buu sujuuday uma sallama bacda dalik intaa dabadeed buu salaamo naqsaday bal xadiidka markaa hore saan soo sheegnay waxaa istidlaalkiisu ahaa inaanu dee atixiyaadkan dhexe waajib ahayn waayo aimada qaarkood saa xanafi xanaabiladiyo waa kuwa kuba tagay inuu waajib yahay markaas halkan waajibkiiyo ruknigana way kala qaadeen waa waajib sujuud saawi low kabayay yidhaahaan waayo dee haddii uu ka tago kol hadduu kaba tagu u noqon waayey sujuudi sahwina kabay waa sunna ayaynu taa u soo dariishanay imika bal axkaamtii baan kuma jirnaa sujuuddii bal horta xadiidkan ibnu khuseymiya kaba soo naqlinaya way tasbiixsadeen laakiin rasuulkii ilaahay muu dee u soo noqon taasi waxa ay noo faa'iideynaysaa ruuxii hadduu kaco dee hadduu markaa isagoo uu hingaday uunoo waa kicidunbu ku dhowiye muu kicin uu ogaado uu iska fadhiisanaya laakiin kol hadduu istaago uma soo noqonayo atixiyaadkii uma soo noqonayo bal taase uu iska wadanaya hadhowna dee sahwigan sujuuddeesa ayuunbuu laba imanaya kolley xadiida sanadkiisa maqaalha kuma sugnaadee inna saa waa kuba yimo ruux hadduu hagaag isu taago inaanu noqon laakiin intaanu hagaag u kicin waa noqonayaabaa xadiidka kuba sugnayd bal taase xadiidka ta inooguba sugan weeye waxaa kaloo bal matalan inooguba sugan dee sujuudi sahwigu waa laba sujuudood xadiid kasta inooguba sugan waxa inay dee takbiir leedahay oo iyada taa baabuuba dhiganaya hadday tahay marka lasii sujuudaya iyo marka lagalaga soo toosayo umuurahaas inay wada leedahay bal taasoo kale kol hadduu dee imaam yahayna takbiirtii uu la jaharayey iyo bal waa sii salaadii kale iyo unbay noqonaysaa labadaa sujuudood xadiidka waxaa kaloo inooguba sugan waana arrin soo yar noqon doontee in dee markay bal halkan oo kala noqoto ama sahwiga sujuudiisu bacda markaa uu yahay qabla salaam waayo rasuulka ilaahay intaanu salaamo naqsan ayuu sujuuday waxaana jirta a'immadu xaggaas dee dhowr qowl baa jiro shaaficiyada agtooda sahwi dhammaantii sujuudiisu waa qabla salaam baa qowlkoodu yahay xanafiyadna waa muqaabilkoodo sahwi dhammaantii siduu doonaba sahwigaas ha u noqdee sujuuddiisu waa bacda salaam bay kuba tagaan imaam maalik oo kale raximahu llahu tacaala isaga ama madhabkiisu wuxuu kala qaadaa ziyaado iyo nuqsaan arrintu hadday nuqsaantay sida halkan aan hayno oo kale waa qabla salaam haddii ay ziyaado ay tahay sida xadiidka ibnu mascuud noo soo socdaoo kale waa bacda salaam oo kale taas buu yidhaah imaam nawowina wuxuu raximahu llahu kaba dhiga madhabaha inuu kaasi uguba xoog badan yahay imaam axmed oo kale isagu waxa weeye axaadiid kala duwan baa halkan oo rasuulka ilaahay sahwigiisa ayaa kuba timi axaadiidtaas mid kasta halkii uu kuba yimi kii qabla salaam ahaana qabla salaam ha la sujuudo kii bacda salaam ahaana bacda salaam ha laba sujuudo waa axaadiidtaasoo mid kasta siisii looguba camalfalo haddii sahwigu nooc kale uu noqdona qabla salaam inuu iyo barhkood ay yidhaaheen kaasaaba kaba sii xoog badan madhabka imaam nawowi uu xoogaynaya ka maalik waana umuura inoo soo socdo bal xadiidkan haddii ay dhacday qabla salaam rasuulka ilaahay inuu sujuuday iyada halkan lama odhanayo sahwi dhammaantii waa qabla salaam sujuudiisu lama odhanayo sababtuna waxa weeye dee axaadiido kale ayaa inoo dambaysa oo inoo imanaysa oo haddii ala yidhaha bal matalan taas bal markaa welibana xadiidkan alfaad imaka aan tan ahayn ba haddii ala yidhaha inoo iman doonee imaka intan tan kuba dhaafaya taas wey arrinta kale halkan inooguba sugan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markuu sujuuday markiiba uu salaamo naqsaday lafdigu suu yahay ama uu salaamo naqsadayoo atixiyaad dambe ama tashahud dambe uu kuba noqday may jirin oo rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh halkan tashahud kumuu noqon bal taasna malaa tarjamu inooguma keeni doonaayo dee bal waxaa jirana markaa waan arki doonaa ee arrinka kale jiraana sahwigu rasuulka ilaahay baynu soo marnay bal xadiidka ibnu mascuud baan hore ugu soo marray inni ansa kamaa tansawna oo nisaanka iyo sahwigiiyo waxyaalaha dabaa'icda basharkii dee waa wax kuba bannaan halkanna maslaxo weyn baa kuba sugnayd oo ah dee nooc tashriic baa inooguba suganoo marka sahwigaasi yimaado si aynu kuba camal fallaynayo sidayn laba iman lahayn ayaa sahwigii rasuulka ilaahay sahwiyey ama ziyaado ha noqdo ama nuqsaan haba noqdo bal matalan wuxuu ziyaaday haba noqoto wuxuu kaba tegay haba noqoto ee inooguba suganoo de waa taa axkaamta kala duwan waxaan kaba qaadanaynaa sahwigii oo maslaxada weyn baa kuba sugan basharna waa kuba bannaan yahay waxaana jirta lafti kollay imaam maalik muwada'iisuu dhacay dee kutubta qaarkoodna way soo naqliyaan oo ah إني لا أنسى ولكن أنسى لأصن أنا وحما إلوبه ee waa lay ilowsiiyaa si aan u jideeyo oo macnaa ilowgan aan waxiloobayo waa ilowsiin lay ilowsiiyo faa'iidadiis iyo arrintiisna ay tahay dadkii si balaxkaamtii loo baro loo jideeyo ee maslaxadaasi horta way kuba sugantahe laakiin laftigu wax sugan maaha bal xaafid halkan raximah ullahu tacaala mar danbuu soo qaadayo wuxuu kaba dhigayaa inaanu asal lahayn sababtuna waxa weeye imaamka muwadin imaam maalik oo kale kitaabkiisa muwada waxoogaa maalan axaadiida oo uu kuba wariyo balaaqani balaaqaadka maalik la yidhaaho sidaas ay soo gaadhoon sanad lahayn baa jira marka inteeda badan a'immadu way dabagaleeno dee sanad bay uba heleene laakiin afar meelahaas ay yidhaaheen looma helin meel sanada looma helin ayuu isagu kaba mid yahay taas walow aan filaya risaalo mar dambe la mabduceeyo ibnu salax waslinayay taa umaan laamin kolley waxaa laga yaabaaba inaan kitaabaan hayo ay kuba jirta oo ibnu salax bal markaa uu afartaa gaar ahaanteeda uu wasliyey laakiin waxay leeyihin waa balaaqaat ilmasadehaaho xataa ibnu cabdilba balaaqaadkii imaamka maalik in loo helin markaa taasoo waa in koobanun inta badan ama waxa badanoo dee lixdan kaba badan way heleen culimmadu asalkoodii iyo bal waxii xoogeynaya ama sanadkeeda xidhiidhinaye ee bal waxaan leenahay lafdigaas waayo kutubta shuraaxdana qaarkood way soo qaadaane arrinkiisu taas weeyaanoo san iyo macnahaan sheegayna looma daliishanayo laakiin dee jaanibkan kale ayay dee arrinkan weyni inooguma sugan yahay sahwina waa ku bannaan yahay ambiyadiiba waa kuwa bannaan yahay sahwiya nisyaanbe baabun idaa salla haddii uu shaksigu tukado khamsan shan ragcadood uu tukado maxaa xukunku noqonaya oo maxay salaadiisii ay noqonaysaa bal intaynan ka bixin kolley masala jirta dee fiqigeenana markaa la eego shaaficiyana kuba suganoo ruuxu labadii ragcadood buu kaba kacay dee waana jirta dadka way intay ka hadhaan bay tasbiixsadaan imaamyada qaarkoodna ama dadka qaarna waxa kuba yimaado isagoo hagaagi isu taagay inuu soo noqdo way dhacdaana taas inuu intuu istaagay hagaagu soo noqdo tanaan idhi laba soo noqonayo inuu soo noqdo oo kale maxaa xukum noqnoqoyo kolley madhabku siduu yahay hadduu isagoo caamida ruuxu soo noqdo waxana garanaya iyagu waa farad baa la gudagalay sunno looma soo noqonaye agtooda salaaddu way buraysaa madhabka walow dee inta badan culimmadu ay leeyihin lama soo noqonayo xadiidna kuba yimi laakiin taasi waa madhabkee jumhuurulculamaa waxay iyada haddii uu sooba noqdo salaadu ma fasahaadaysa yidhaahaan eeg waa jumhuurtoodu waa madhabka asaas ah ama dee san madhabka oo ah ruuxii isagoo caalimo caamido soo laabmay isagoo hagaag isu taagay oo ka soo noqday atixaadkii dhexaw soo noqday salaaddu inay burayso laakiin jumhuurtoodu iyagu halkaa dee ma habboona oo inuu soo noqdo maaha rasuulka ilahi muu soo noqon salawaatullaahi wasalaamu calayh laakiin haddana ma gaadhsiiyaan xad salaadu ay kuba fasahaado ruux hadduu soo noqdo baabun idaa sallaa khamsan hadduu tukado ruuxu shan ragcadood maadaa yafcal maxaa xukumkiisu noqonaya xadaثna abulwaliidi qaala xadaثna shucbaة can اlxakm can ibrahima can calqamata can cabdillaahi radia allahu canh bal markaa xakam ibnu cutaybe iyo ibraahim unakhaci iyo calqamatu bnu qays iyo cabdullaahi bnu mascuud iyo dee waa dadkii kitaabkeenna kuba badnaa bal dee waana sanadkii asaxa asaniid ba laguma sifeeye marka la noqoto amayn ibnu mascuud iyo asaaniiddiise wuxuu yihi cabdullaahi bnu mascuud ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay sallaa waa tukaday aduhra salaadii duhur khamsan shan ragcadood oo macnaa ragcad shanaad buu u kacay fa qiila lahu dadkiina way raaceenoo dee imika waqhtigeennoo kale arrinku mu ahayn waqhtigaa tashriici socday buu ahaa salaadiisana looguma jideeye naskhi waa dee suurtagal buu ahaa ma wax dhici kara iyagii markaa may garanayn salaadii wax isbedelinu ku yimi ee rasuulka ilaah inuu sahweeyey markaa arrinkooda inuu raacaan unba weeye amaa waqhtigeennan iyada haddii dee imaamka mid shanaad u kaco lama raacayo waa la baraarujin isaguu sahwisanayo salaadiisu ma burayso laakiin ruuxii kale ma raacayo hadduu doon fadhiga ha ku sugo intuu kaba soo noqonayuu ku sugi karaa ee laakiin dee inuu tasbiixsaduu baraarujiyo uun mooye isagoon isagiina shakiin isagoon sahwin oo garanaya ragcaddan inay ragcad shanaad tahay laguma raacayo imikoo waayo waan ognahay salaadu dee inaanay wax isbedeliyo ziyaado iyo nuqsaan ku timaadiyo taasi aanay jirin ee axkaamtii way sugnaatay bal markaasay way raaceen faqiila lahu rasuulka ilaahi salaaddii uu dhammaysto u ka baxay isagu wuxuu is leeyay waa afar ragcadood waxaa lagu yidhi aziida fi salaati salaaddii ma waxbaa lagu daray miyaa la siyaadiyey salaaddii faqaala rasuulka ilaahi baa wuxu uhi wamaa daaka arrinkaasi muxuu yahay oo su-aashaa maxaa keenay muslim oo kale xadiidkan isagoo waxa weeyaan ibnu mascuud dee waa isaga ibnu mascuud baa warinaye waxaa kuba sugnayd markii salaaddii laga baxay ayuunbaa hoos loo wada hadhadlay oo loo xanshaashaqay dadkii ayaa isku jeestay rasuulkiina wuu arkay taasoo markaasuu ku yidhi maa sha'nukum dee waana rasuulka ilaahay kaba xishoodeen iyo taasoo iyagiibaa hoos ka wada hadhadlay hoos bay si sirca tawashwasha alqowmu baynahum markaasuu yidhi maxaa arrintiinu tahay oo markaasay yidhaaheen hal ziida fi salaati yaa rasuul allah salaaddii miyaa la siyaadiyey rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi markaas wamaa daaka maxaa arrinkaasi yahay oo dee su-aashanba keenay oo awleydin salaaddii miyaa la siyaadiyey qaal waxay qaala wuxuu yidhi markaas oo iyagii baana odhanaya dee waa kii qaylkooda ahaye sallayta waxaa tukatay khamsan shan ragcadood baa tukatay fasajada rasuulka ilaahay wuu sujuuday sajdatayni laba sujuudood bacdamaa sallama iminka wuxuu ka tegay mau jirinee waa siyaadiyey hadduu wax ka tegay wixii baabuu u laabmi lahaa yuu deeg la iman lahaa waaba ziyaada imika bal markaa waxa weeye rasuulka ilaahay intuu dee qibladii unu jeestay oo uu bal matalan takbiirihiina waa la imanayaa saa nidhoo dee isagaaba riwaayaadku inooguma dambeeyaane ayuu laba sujuudood sujuuday intii uu salaamo naqsaday dabadeed ayuu sujuuday xadiidka bartana dee ruux hadduu ziyaado uba kaco wax ziyaadaa laba yimaado hadduu dee intaa uu taagan yahay ragcaddii uu xusuusto ma sii wadayo uu fadhiisanayo own laakiin ragcaddii buu dhammaystayba oo ama dee uu sujuudo atixiyaadkii dee atixiyaadkiisii buu wadane hadhow sujuud sahwigii buu laba imanayaa xadiidkana waxay noogu sugan sujuudu bacda salaam inay hede laakiin tan si kalemay dhacdeenba si kale may dhacdeenoo dee salaaddii way dhammaatay salaamtii horena salaaddii uu kaba baxay iminka sujuudani iyadu iminka dee salaaddii si kale umay dhacdeenoo waa bacda salaam unbay tani iyada sujuudani dhacdayba markaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh taasuu sujuuday kolley waa ta aan soo yar sheegnayna aqwaasha ahlucilmiga suuradanna culimmadu way isku waafaqsan yihiin waa suuradan markaan hayno aynu hayno sujuuddu inay bacda salaam noqonaysa culimmadu way isku waafaqsan yihiin sababtuna waxa weeye ruuxii inuu sahwiye isma oga waanu ka baxayoo mutacadir weeye dee in la idhaaho qabla salaam hal sujuudaba inay intii uu fadhiyay iyo ismuu garan salaaddii buu kaba baxo markaasunbaabuu sahwigiisii ogaaday markaa wax kaloo suurtagal aan jirin oo suuradan baan leenahay qolooyinka ama ziyaadiya xataa nuqsaan kala qaadiyo kuwaa lahaa waa qabla salaam iyo waa bacda salaam iyo suuradani bacda salaam mooyaane dee si kale ma noqonayso raacidii ay saxaabadu raaceenna waa saas aan sheegnay ama imikaba hadalkoodii noogaba muuqato waa litajwiizihim naskh in dee la naskha si ay yaqaaneen ayay banaynayeenba taasba weeye bal waxa weeye imika halkan kolley aimadayn dee waa taasoo bal xadiidkan bacda salaam buu ahaa ziyaadana way ahayde laakiin waa wixii suurtagalaba kani oo kani si kale ma noqonayo haddii ruuxu aanu dee inta uu ragcadda u fadhieg ragcadda u taagan yahay ama weli aanu in atixiyaadkii u fadhiyan salaamo naqsan hadduu ogaado inay ziyaadadaa tahay taasi waaba iman kartaa ma bacda salaam iyo bacdao markaase laakiin kol hadduu kaba baxayba dee bacda salaam unbaabay arrinteedu noqonaysaa ee waxa weeye imika taa wey waxaana iyada xadiidka inooguba sugan imaamkii inuu u laabmayaba haddii deesan oo kale dadkii waxa weeyaan qowlkoodii iyo taasoo isagoo hadda isagu ictiqaadsanaa inuu dhammeeyey haddii dee arrintii loo ogeysiiyo la idhaaho waxbaad kaba tagtay ama waxbaad siyaadsay oo kale waa kan rasuulka ilaahay sujuuday in xadiidka dulyadayna waa inoo dambeeyaaba ee bal markaa taasba weye qolooyinkiina sharaxaysaana kolley sharaxu waa badan yahay waxa weeyaan waa eegan doontaano waayo waqti uma haysto aan waxyaalahaasba aan wada eego ama waxyaalaha fawaa'idu dhiganayo dee aimada aqwaashoodiiy wuxuu soo naqlinaya ee macaanida daahirka ayuun baan eegaynaa waana taa aan idhi un dee khilaafka ahlcilmigu waa tan oo qolooyinkaa kala qaadayna kolley qowlkooda way xoogeeyaanoo imaam nawowina madhabka maalik oo ah ziyaadiya nuqsaan in loo kala qaado oo ah wixii sahwiye nuqsaan isagu ahna inay tahay dee qabla salaam wixii ziyaadana bacda salaam waa madhabka maalik imaam axmed se waa in axaadiida mid kastaba sidiisa halkiisun loogu camalfalo wixii kale markaa qabla salaam lagaba dhigo bal umuurahaasi waa labada madhabooday aimadu ay u xoogeeyaane umuuraha kalena way noo socon doontaa kolley xadiidka intan baan ku dhaafaya baabun bal iyada kalaamkan ay laba yimaadeen oo dee iyada taasna kolley xadiidka dulyadeen buu inooguba iman baabun idaa sallama ruux hadduu salaamo naqsado fii ragcatayni laba ragcadood aw fii halaatin ama saddex ragcadood isagoy afar ahayd ayuu dee kuba salaamo naqsaday fa sajada sajdatayni midla sujuudihi salaata ow adwala halkan sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu kaba dhigayaa riwaayada abudar inay tahay waana riwaayadu xaafid ibnu xajar xorreysiiyo waata laydhaa riwaayaadkay ugu idqaan badan tahay abudarna isagu lamuu kulmin farabriya saddex sheekh buu kaba wariyay saddexdooduba farabri kaba qaatay farabrina bukhaari buu kitaabka kaba wariyey isaga lafdigiisu muxuuha fa'dani inaanay jirin oo laba idhaa idaa sallama hadduu salaamo naqsado fii ragcatayni waa shaqsigii musaliga laba ragcadood ayuu ku salaamo naqsaday aw fii halaatin ama salaad afara ayuu saddex ragcadood markuu tukaday salaamo naqsaday sajada wuxuu sujuudayaa sajdatayni laba sujuudood buu sujuudayaa oo midla sujuudi salaati salaada sujuudeedii laba mid ah aw adwala amase kaba dheer ayuu sujuudayaa taas bun waa haddii bal maalan markaa aan fa'da goyno laqbaduna aad iyo aad bay u fiican tahay waana riwaayada abudar ee laakiin qolooyinka kale ee markaas aan abudar ahayn ayay fa'dani ay dhacday halkanoo laba idhaah idaa sallama fii ragcatayn aw fii halaatin markaa jawaabtii idaada ma ridayna imaka halkan fa sajada uu sujuudo sajdatayni midla sujuudi salaati aw adwala maada yakuunu lxukmu ama maa yakuunu lxukm dee xukumkiisu muxuu noqonayaa dee waatan arki doono ee bal fa'do marka la gooyay laqbaduna kuba fiicantahy waana riwaayadii riwaayaadka ugu idqaanka badnayd xagga riwaayaadka kitaabka wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala xadaanaa adamu qaala xadaanaa shucbatu can sacdi bni ibraahima can abi salamata can abi hurayrata radia allahu canhu qaala anahu qaal abu hurayra wuxuu yidhi sallaa bina waana tukiyey annabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay adduhra salaad duhur aw alcasra amase salaad casar ayuuna tukiyey fa sallama adigu waa shak duhr ama casar kolley ruwaaddii bukhaari kaba warime ka warinaysa isaga abu hurayrana barhkood inay casarka ama jasmiye duhr oo la jasmiyeyna way jiraan waxaad moodaa kolkol waa taa riwaayadaynu soo marnayn kitaabu salaad ku soo marnay ahayd ixdaa salaata iyo alcashiyi salaadii labadan salaadood ee gelinka dambe mid ahaan bay ahayd duhur bay ahayd ama casar bay ahayd riwaayadka qaarkood duhru oo shaki aanu la socon baaba yimi sa riwaayad muslim iyo qolooyin kale riwaayadood barhkood baa ibnu siriin wa aktaru danni annaha alcasr waxaan u malaynayaa dannigaygu u badanyay inay casar ahayd bal waxa weeyaanuun labadaas salaadood mid ahaan bay ahayd duhur bay ahayd ama casar waana isla midun waa laba salaadood oo mid kastaba dee afar ragcadood uu yahay markaa fa sallama rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh uu salaamo naqsaday macnuhu waa maxay waa markuu laba ragcadood tukaday weeye atixiyaadkii uu fadhiistay ayaan waabu rasuulka ilaahay mooday inuu salaadii dhammeeyey oo salaadii buu kaba baxay horena xadiidku isagoo intan ka dheer waan u soo celin doonaaye waati aynuu soo marro inuu meeshiiba kaba kacay oo in khashabo muctarida ah oo masjidka dee halkaa xaggiisa hore kuba sugnayd intuu kuba tiirsaday isagood moodo siduu wuxuu cadhaysan yahay oo gacmihiisiina isbegeliyo oo halkaa waxyaalihii uu halkaa usoo dhigtay xadiidka ugu soo horreysay waxayd tashbiiga oo kale isagoo xujaysanaya maxaa masjidka haddii la joogo maxaa xukumkiyo tashbiigii markaa salaada markaa ama masjidkii iyo bal gacmaha iyo faraa la isdhex gelinayo kaliya ayuu halkaas baabuu soo dhigtay fa qaala lahu dulyadayni nin lagu magacaabayay gacma dheere gacmihiisaa dheera adigu malaadhaa dheera ayaa wuxuu ku yidhi kalley magaciisana intooda badane waxay kaba dhigaan alkharbaaq in la yidhaaho waayo xadiid muslim cimraan iyo buustaas kuba yimi waa haddii markaa labada idhaah waa qiso keliya ninkan khirbaaqba in la odhanayo waa intooda baantay bay dhahaane ayaa wuxuu yidhi asalaatu salaadii yaa rasuulallaahi anaqasat miyay nuqsaantay salaaddii markaa mubtadan kaba dhiganaynaa in dee ficilkan ama jumladan dee ay hamsadu gashayna khabarkii baan kaba dhiganaynaa iyadana naqasat way ku dabdiyeenoo markaa ficil laasimana uu noqdo musamo u binaysan iyadoo la yidhaa anuqisat anuqisatna in taas kuma dabdiyo oo dee ficil mutacadi uu noqonaya kol haddii majhuul loo bineeyey naqasana labada dee wejba laasimna waa noqdaa mutacadina waa noqdaaye bal matalan xataa sida zaado oo kale ee waana isla macnuune salaadii rasuulka ilaahayow miyay nuqsaantay oo waxbaa ka dhinmay amase waa la nuqsaamiyo dee naski baa yimoo intii hore ayaa lagaba yareeyey faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam liasxaabih rasuulka ilaahay asxaabtiisiibaa wuxuu ku yidhi axaqun xaq ama run miyaa maa yaquulu wuxuu ku qowlayo dulyadayn ma xaq baa qaalu waxay idhaha nacam oo rasuulka ilaahay dee isagu inuu sahwiyey waqtigaas isumuu haysan salaad la gaabiyeyna mayu jirin horeynu u soo marray inuu yidhi anugu lamana gaabin manaanaan iloobin waana inoo dambaysa waayo sahwigan ku jirnaa xadiidka waa soo celcelin doonaa kolley xadiidkan dulyadayna dee baabkan waa axaadiidta ususha ama dee axkaam aad iyo aad u badan buu leeyahay oo aimadu ama shuraaxda haba noqoto ay dee aad fawaa'id kala duwan kaba soo qaadaan waxaana jira imaam calaa'i la yidhaaho kolley waa xaafidkii shahirka ahaa qarnigii sideedaad raggiisa khaliil ee kutubta kala duwan lahaa xaafid alcalaa'i ayaa wuxuu leeyahay kitaab dhan uu xadiidkun kaga hadlo oo lagu magacaabo nadmu lfaraa'id waa fii ma tadamanahu xadiidu dilyadayni min alfawaa'id nadmu lfaraa'id fii ma tadamanahu xadiidu dilyadayni min alfawaid waxaan filayaa weliba rasaalo magisterna waa laguba qaatay bal in waa antareedada mutawafir buu yahay isagoo beede af ayuu mutawafir ku yahay waana boqolaal safxo boqolaal safxo waa xadiidkan iyo fawaa'idiisa waana helaysaan oo baan leeyahay waa cunwaankanu nadmu lfaraa'id fima tadamanahu xadiidu dilyadayni min alfawaa'id waa mutawafir naayin marka isagoo bdf weliba ayuu mutawafir yahay waana kitaab weynba kolley xaafidna hadalka wuu ku soo celceliya calaa'i calaa'i oo waxaan filaya waa sharaxiisaas ama uu dee xadiidka dulyadayn sharxa waayo aimadu axaadiid ay gaargaar u sharxeen sida xadiidkan iyo xadiidka abuzarcay markaa umuzarcin iyo axaadiid kala duwanoo ay kutub gaara uun ay u alifeen baaba jirto oo fawaaida badan ay leeyihiin daraaddeed iyo dee axaadiidta qaarkood inooguma dambaystaasa ninkii isagu haweenadiisii rabadaan u tegay soomkiisii sidaa kuba jabay iyo bal taas waxyaalaho marka la eego fawaaida iyo axkaamta badan ay kulansadeen oo kitaabka laakiin inagu imika jaanibkan kaba eegayna waa jaanibkii sahwiga waayo maaha un sahwi inay kaba eegayeen waa axkaamta kala duwan ee markaa laga qaadanayo lagaba faa'iidaysanayo barhkoodna sharaxa majmuuco kaba midi ay sharaxa ama ay kuba sugan tahay haddaba waa wuxuu markaa ya ruuxii bal hadduu salaaddii isagoon dhammayn sahwigiisii markuu ogaado ayuu sujuud sahwi la yimi sujuud sahwiga waa laba welibana sujuuddii salaada laba mida ama in kaba dheer bal taas buu baabkeedii yahay oo markaa ayuu baabkuna ahaa haddaba markii uu yihi asalaatu yaa rasuul allahi anaqasat faqaala nabiyu sala allahu calay wasalam liasxaabihi axaqun maa yaquulu qaaluu nacam fasallaa ragcatayni laba ragcadood buu tukaday ukhrayeyni kale uma sajada waa sujuuday sajdatayni inay dhaadheeraayeen iyo intaasiyo lafdigu inooguma sugnee laakiin dee xadiidka iyo riwaayaadku way inoo dambeeyaanoo wuu soconayaa bal dee waan barkaase in laba sujuudood ayuu rasuulka ilaahay sujuuday salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo laba sujuudood buu sujuuday halkan horena waynugu soo marray halkan bal dee markaa hore salaamtan dambe in labadan ragcadood markuu sujuuday in sujuuddiisani miyay salaamta kaba horreysay mise way kaba dambaysay waxa aynu horena u soo marray imikana inoo soo socda horta inuu salaamo naqsaday markuu salaamo naqsaday dabadeed uu sujuuday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sujuudan imaka sifadan leh xadiidkay kuba sugan tahay aw adwalna ama mitla sujuudi salaadna waa riwaayo inoo dambayso haddii la yidha cashirka caawaba inooguba sugan uma sajada sajdatayn qaala sacdun sacad baa wuxuu yidhi sacad waa sacd ibnu ibraahim ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf weeye sacad ibnu ibraahim ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf me waa sacad ibnu ibraahim a taas waa dee qoyskaasoo in hore usoo marray ayaa wuxuu yidhi waana sanadkii hore oo kolley xadiidku waa iska xidhiidhsan yahay wa ra'aytu waxaan arkay curwata bna zubayri ayaan arkay oo sallaa tukaday min almaqribi salaaddii maqrib ragcatayni laba ragcadood ka tukaday fa sallama uu salaamo naqsaday wa takallama dee inuu uu sahweeyo oo inuu dhammeeyuu moodaya markuu laba ragcadood tukaday buu salaam dee tasliimkii laba yimi watakallama waanu hadlay markaasoo dee inuu dhammeeyey buu islaa salaaddii waad dhammaysuu lahaa markuu ogaadayna uma sallaa waa tukaday maa baqiya wixii u hadhsanaa buu tukaday wa sajada waanu sujuuday sajdatayna laba sujuudood buu sujuuday wa qaala waxaanuu yidhi curwatu bnu subayr haakadaa saasuu facala anabiyu sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay saasuu sameeyey ayuu yidhi bal markaa horta sahwigii dee ruuxu hadduu wax kaba tago markaa uu ogaado waa halkii horeu kaba qaadanayaaoo intii u dhinayd buu laba imanayaa laakiin bal waxay tahay waa masaladan halkan uu imika kaba soo qaadayo waxa weeye bal shaksigu bal hadduu waqtigu dhowyuu aada u dhow yahay oo uu is ogaado san oo kale inuu salaadiisii qeyb kaba tegay uu ku binaynayaa wixii horeunbuu kuba binaynayaa intii horeu tukaday way u tirsan tahay intii u harsanayd buu tukan markaa dambena sahwigii wixii uu keenayey ayuu laba iman taasba weeye laakiin bal haddii ay waqtigu dheeraado muxuu yeelayaa kolley halkan culimmadu dee intooda badan markaa waqtigu dhow yahay lama soo bilaabaye uu ku binaynayaabay dhahan tii horeu kuba binaynayaa laakiin hadduu waqtigu dheeraado qolooyinkaale uu kuba binaynayaa dee intooda badani haddana waxay leeyihin waqtigu hadduu dheeraado maye halkii hore laguma binaynayo way kala go-eene dib baa loo soo bilaabayaa laakiin dheerayntu intay noqonaysaa barhkood baa kaba dhiga waa ragcad qadarkeed ayaa dee inta ragcad qadarkeeda weli way yar tahay waa laguma binayn barhkoodna kolba waa salaadaa qadarkeedii bay kaba dhigaan oo intaa salaadaa qadarkeed waa afartii ragcadood intii lagaba tukanaya mithaal ahaan oo kale hadday u dhaxayso waqtigan uu xusuustay iyo waqtigaas oo kale halkiibuu kuba binaynayaa taas bay yidhaahaan laakiin hadday intaa ka badnaato dee waaba istinaaf barhkoodba may yidhaaha bal waa intaasuno intaanu masjidka kaba bixinba oo barhkood baa waqtiga dheereeye almuhim waxa weeyaan haddii dee waqtigu dhow yahay oo uu xusuusto markaa ama la xusuusiyo wixii kaba dhinnaa halkii unbuu kaba wadanayaa markuu halkii kaba watana sujuuddii sahwiya ay makaanhayni ama axkaamtii sahwiga ayuubuu markii dambe marka dambe laba imanaya bal markaa hadalkan meesha ana rasuulka ilaahay isagu uu hadlay waxaana jirtay oo wuxuu moodayay dee salaadiisii inuu dhammeeyey taas wey markaa ruuxa inaga inagaba midee dee isla ay la tahay salaadiisii inuu dhammeeyey hadduu hadal waa sahwigii unbuu kaba midiyo u hadlo salaadan aan leenahay waa lagu binaynayaa taasi waxba ma yeelaysa uu iskaba wadanayaa oo kale oo bal matalan taas allahuma mid baa jirto dadkan kale iyagu dee agtooda ahaydoo waa kuwan garan lahaa talow salaadiima waxbaa iska bedelay ma naski baa yimi ayaa yimi taas bay garan la-aayeen ama ziyaadada hadda noqoto ama taase hadalkooduna taasuu kuba yimi waana wax maslaxadii salaada kuba tacalluqsan gees kalena rasuulka ilaahay bay u jawaabayeenoo dee marka kalaaba dee rasuulka ilaahay khitaabkiisu salaadii maba burinayo oo bal ruuxii dee isaguna shakisan ama sahwisan ama taasi arrintaasoo kale ay ku timaada ama jahli dee isaguna ba'si kuma sugno waa loo cudurdaarayaa laakiin ruuxii haddii uu og yahay dee salaaddii inay dhammaatay kolley waajibkiisu wuxuu noqonaya un tambiih bal imaamkiisii uu baraarujiya laakiin isagina inuu ka baxo iska raaco uun iyaduu laakiin xaqiiqsada u yaqiinsanayo oon jahlina ka hayn dabadeedna uu markaa hadalkiina wado haddana kolley taasi dee waxaan filayaa inaanay intooda badan odhanahayn kalaamkaa camdigae uu kuba hadlay ee welibana aan jahli kaba hayne uu garanayana axkaamtii shareecadu say tiya salaadan tani ay tahay mutaabacada imaamkun kolley taas ma keenayso ruuxii aan shaki isaguna shakiin isaguna sahwiin ama jahli aanu kaba hayne imaamkaa la raacaun bal iyagu taa aan haysan baabu man lam yatashahad fii sajdatay sahwi baabu bayaani man shaksi baabkii caddayntii weeye lam yatashahad aan atixiyaadsan fii sajdatay sahwi sahwiga labadiisa sujuudood oo macnaa waxa weeye ruuxu hadduu sahwiyo saa dee markaa atixiyaadkii uu kaba kacay oo kale salaamta horteedna uu sujuudayo dee kolley atixiyaadkii waa u horreeyey waa sujuudayaa salaamtiina waa kaba baxayaa oo salaaddiina uu kaba baxayaa laakiin xaaladuna maxay imanaysaa qabla salaam wax tashahudoo la soo celinayaa maba jirto ee laakiin balle maxaa dhacda hadduu san oo kale salaadiibuu kaba baxay wuxuu sujuudayaana bacda salaam buu sujuudayaa sujuuddiibuu kuba noqday salaam dambena kolley uu kaga baxi doonaa sujuudan ee miyaa uu meesha taallaa ama ay imanaysaa kol hadduu sujuuday intaanu salaamo naqsan atixiyaadiinu la yimaado oo markuu atixiyaadsada dabadeed uu salaamo naqsado bal taas miyay imanaysaa sheekhu waa kan isagu usoo dhigto bal wuxuu leeyahay mustanadka iyo xujada caddaynteed ciddii bal iyaday sujuuddii sahwi ay laba timi waana bacda salaam umuu noqonaya qabla salaam mama noqonayo aan wax tashahuda laba imane markii uu sujuuddii laba yimi matalan uu sujuuday dabadeedba ka baxay haddana oo salaamtii dambe laba yimee sujuudda kaba dambaysay bal taa caddaynteedii buu baabu yahay wixii khilaafe jiraan marka dambaan soo naqlinaynaa marka wuxuu yihi sheekhu raximahu llahu tacala waa tuuqabuu isaga kuba tegayo kol haddii aada sujuuday bacda salaam haba ahaatee tashahud damboo la soo celinayaa maba jirtee marka la sujuudo dabadeedba waa sanda waa la yska salaamo naqsanayaa aataartii uu ku xoogeynayay ijtihaadkiisuna waa kanoo wasallama anasun anasuu salaamo naqsaday walxasanu iyo xasanu lbasri walam yatashahada may atixiyaadsanoo iyagoo sujuudu sahwi laba yimi waa xasanu lbasri iyo waxa weeyaan anas ibnu malik ibnu abi shayba ayaa wariyeyna oo iyaga sanadkoodana xidhiidhiyee way sujuudeen markay sujuudeenna way salaamo naqsadeenno wax tashahuda lamay iman taas buu yidhi wa qaala qataadatu qataada wuxuu yidhi laa yatashahadu ruuxu marka uu sujuud kuba laabmo sujuudda dabadeed intaan u salaamo naqsan waxa taxiyaada lama imanayo taas buu yidhi waxaana sheekhu leeyahy raximah llahu tacaala xaafid ibnu xajar usuushii aan arkay ee kitaabka bukhaari ahayd oo dhan san baa kuba sugan wa qaala qataadatu laa yatashahadu waxaanuu isagu leeyahy laakiin nadar baa taa kuba suganoo dee cabdurasaaq musanafkiisoo macmar can qataada qataado kaba warinayo ayaa waxaa isaga oo ahayd yatashahadu fii sajdatay sahwi wayusalimu oo isagu laadi markaa lamay jirin eh waa cabdurasaaq siduuba wariyey oo ah labadaa sujuudood dabadood uu atixiyaadsanayaa markaasuu salaamo naqsanaya markaasaa wuxuu leeyahay waxaa laga yaabaaba lacala tarjamada inay zaa'id tahay amase labada qowlba iskhilaaf jiro oo ama labadan dee arrimood inuu labada qowlba isaga lagaba soo naqliyey ee bal muhimku matniga inoo taalaan kuba soconay ama tarjamadee qolooyinkani maxay yihiin markaas atixiyaad ka dambaynaya sujuud sahwiguma jiro xadiidku soo aroorinayana waa kan waa xadiidkii makaan kaba soo baxnay xadaثna cabdالlahi بn yuسuف qaal akhbarana malik بn anas can ayuba bn abi tamiimat الsakhtiyani can mxamed bn sirin can abi hurayrata radi اllah canhu ana rasuul اllahi slى اllah عalyh wasalam insarafa uu ka baxay min اtnatayni laba ragcadood xaggoodun baabu salaadiisii ku dhammaystuu kaga baxay faqaala lahu dulyadayni ninkaas baa wuxuu ku yidhi aqsirat الsalaatu salaadii miyaa la gaabiyey am nasiita mise waad ilowda yaa rasuula allahi qaala rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam isagu wuxuu ictiqaadsanaa uu haystay ee ahaadee inuu salaadii ay dhan tahay dee lamana gaabin eh wuxuu ku yidhi dadkii asadaqa dulyadayni dulyadayn ma run buu sheegayoo salaaddii waxbaan ka tegey faqaala annaasu dadkii waxay dhaheen nacam haah oo waxbaad ka tagtay faqaama rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay baa istaagay fasallaa itnatayni ukhrayeyni laba ragcadood oo dambe ayuu tukaday itnatayni ukhrayeyni uma sallama rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh uu salaamo naqsaday oo labadii ragcadood markuu dhammaystay atixiyaadkeedii muu sujuudin sujuudu sahwi horta uu ka baxay oo uu salaamo naqsaday oo iminka halkan walow nuqsaan iyo ziyaadaba ay markaa ay waxyaalo yimaadeen halkan oo kale xadiidkan waa inay dee salaamtii intaanu sujuudin buu rasuulka ilahi horta salaamo naqsaday uma kabara allahu akbar buu yidhi waa takbiirtii maha takbiir ixraameeda waa takbiirtii sujuudda fasajada wuxuu sujuuday mithla sujuudi waa halkii aynu tarjamadii hore uu inoogu soo dhigtay waa tan wixii u dee daliilka ahaa sujuuddiisii salaada oo kale adoola ama wax kaba dheer uma rafaca waana laba sujuudood bay hede uu kaba soo toosay taas buu yidhi in halkan kolley inuu sujuude atixiyaa dambe inuu ku noqdayna inooguma sugna sujuud dambena horeynu u soo marayna in cimraan ibnu xuseyn oo in maxamed ibnu siiriin oo iyadoo la weydiiyey yihi waxaa laygaba warramay cimraan ibnu xuseyn inuu halkan rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh mar dambe haddana salaamo naqsadae bal xadiidka maxaa inooguma sugan rasuulka ilaahi waa sujuuday sujuuddii dabadeedna kolley waa ka toosoo dee salaadiisi way u dhan tahay tadna kabniin bay u tahay taas in wixii salaada kaba dhinmay tarkiibna shaydaankiibay uba tahay labadan sidii uu rasuulka ilaahi xadiid kaleba kuba yidhi wax tashahudo uu laba yimi halkanna laynooma soo naqlin oo laynooma soo naqlin bal markaa riwaaya jirta xadiidka ama dee arrin baa inoo soo socdo waaba kanoo wuxuu yihi xadaanaa sulaymaan ibnu xarbin qaala xadaanaa xamaadun waa xamaad ibnu zayd xamaad ibnu salama kitaabka waa ku yaryahay waa wax riwaayo oo mawsuula meel raqaaqa ayaa jirta meelaha kale waa tacliiqaad uun ee xamaadka nooguba sugan waa taas sulaymaan ibnu xarbin kol hadduu xamaad idlaaqayo waa ina zayd innagana ishtibaah ma jiro kitaabka bukhaari oo dee bal matalan ma ahayn meelaha tacliiqaadka iyo meel dambe uun mooyaane taasi kitaabka kuma sugna walow dee waxa weeyaan yaanu magacaabe ibnu xibaan dee aad baa uu idhaaho dee waxa weeyaan insaaf iyo dowl wax toosan lama iman ruuxa isaga intuu ka tegay xamaad dee rag kaluu magacaabayna hebel iyo hebel iyo hebella isaga wax kaba wariyay oo kitaabkiisan mashaahir culamaa alansaarna markuu xamaad kaba hadlaya hadalkuu yidhaahaa kitaabkiisan dee matalan saxiixiisana waxa weeyaan isagana hadal dheer oo laba safa ku dhow baabuu umuurahaas iyo ku lafaguraayo oo kale ee bal waxa weeye laakiin kitaabkeenna dee taas kuma sugna muslimba dee laakiin riwaayadka dadka qaarkood waa dadkii uu laasimay bay uba badantahy waa nin imaam axmed ibnu salame bal halkan waa xamaad ibnu zayd baan leenahay can salamata bni calqamata qaala wuxuu idhi kolley salamata bnu calqama halkan inooguma sugan sharxa waxa inooguma sugan waa nin reer tamiim oo kunyadiisa abuu bishri la ydhaaho waana nin reer basro ah kolleyna waxa weeye waana nin hiqo ah waxaanu kitaabkiisa taqriib kaba dhigaa xaafid ibnu xajar inuu qolooyinka lixaad ee ruwaada adugu waa dad in saxaabada qaar soo gaadhay laakiin aan la araga ficlan waa dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa uun labada saxiixba uu ku sugayay abu daa'uud iyo nasaa'iya ibnu maajahna way soo raacaan weliba halkana faa'iido kaleu dhiganayo sheekhu nin labaad baa jirta oo maslamatu bnu calqama la ydhaha waxay ku kala duwan yihiin kani waa salamatu bnu calqama kaasna waa maslama minba xagga hore kaga jira maslamat bnu calqama waxaana sharaxa igu sugan almusaniye waxaa da kuba sugan taqriiba almaaziniye reer bani maazin inuu yahay marka labadoodu waa reer basra dabaqada way isku dhow yihiin marka laysku qaldami karaa buu leeyahay oo ninka kale labadoodu way iskagaa geli karaan dabaqada isku dhowyiin qolka kale wuxuu kaba dhigay qolada sideedaad ee ruwaada ah laakiin dee saabica iyo taamina haddaan idhaahno adu waa dadkii atbaacu taabiciintan kuwii waaweynaayo kuwii dhexe laakiin muxuu leeyahay kan isagu maslama bukhaari wax alle wuxuu ka wariyey ma jirto ka kitaabka ku sugan waa ninkan aan hayno uun kolley ninkaas muslim oo kale iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maaja iyo waxbay kaba wariyeen kaa kale laakiin kitaabka bukhaari maslama kuma sugnee waa salamahan waa faa'iido sharaxa inooguma sugan qaala wuxuu idhi salamat bnu calqama qultu limuxamedin moxamed ibnu siriinba waxaan ku idhi moxamed buu ka odhanayaa ibnu siriin fii sajdatay sahwi tashahudun sahwiga labadiisa sujuudood atixiyaad miyay leeyihin waana taa waxaan idhi waa qabla salaam iyada ma yeelanayaane oo iyada tashahudkii looguma soo celinaye waa bacda salaamuun marka ayuu hadalkani imanaya atixiyaad miyay leeyihin qaala markaa wuxuu yidhi moxamed ibnu siriin laysa fii xadiidi abi hurayrata abuu hureyre xadiidkiisa kuma sugna tashahud waa xadiidkan dulyadayn abuu hureyra uu warinayo wax tashahud oo ku sugani ma jirto laakiin cibaaradan xadiidka abuu hureyre kuma sugna waxaaba lagaba fahmayaaba inuu laakiin dee axaadiid kale iyo wax kale kuma sugan xadiidka abu hureyre taasi kuma jirta buu yihi ee qolooyin kale xadiidkood kale abu daa'uud iyo tirmidi iyo ibnu xibaan iyo qolooyin baa waxay maxamed ibnu siriin kaba wariyeen xadiidka cimraan ibnu xusein oo dad baa u dhexeeya weliba ragga qaarkood uu kaba wen yahay rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inuu intuu tukiyey sahwiyey laba sujuudood uu sujuuday uma tashahada uma sallama waa xadiid abi daa'uud iyo tirmidi ee kuba sugan waa tixiyaadsaday waa sujuuddii hadda sahwiga dabadeed markaasuu dee salaamsooda haddaynu aragno ruux laakiin dee macrifo iyo aqoon lahaoba markaa dib waa tixiyaadsaday kolley wax soo arooray way jiraade wax lagu qabsado bal taasi ma jirtee taas buu yidhi laakiin xadiidkaas aimada qaarkood way daciifiyaan bal waxay ka dhigaan nin warinayo oo bal matalan xadiidkaa sanadkiisa kuba sugan oo ashcat ibnu cabdimalik la yidhah waa ninka moxamed ibnu siriin kaba warinaya waayo riwaayadu inay shuduud bay kuba tiriyaan oo ay tahay oo bal matalan xadiidka cimraan ibnu xuseynna muslim iyo ay wariyeen oo qolooyinkaa kale maaha muslim oo kale wax tashahud oo ku sugan aanu jirin laakiin halkan buu wuxuu kaba soo naqlinayaa calaai sheekhuna wuxuu tilmaamay xadiid kale oo ibnu mascuud oo abu daawuud iyo nasaa-i wariyeen iyo xadiid muqiiro beheqiya ay wariyeen labada isnaadba dacfi baa kuba sugan laba intaba laakiin waxaa ku jira tashahud labada sujuudood kaba dambeeya markaasaa wuxuu raaciya waxaaba suurtagala in laba yidhaaho ina alxadiida alaaata fi tashahud biijtimaaciha tartaqi ilaa darajat alxasan maqaal iyo dacfi ha ku wada sugnaadee marka saddexdoodii laysu wada geeyo saddex adhagoo mid kastaaba gaar ahaantiisa u go-ayood isku xidhood isku adkaysay quway faa'iidaynayaanoo way adkaanayaan inay taasi isxoogeeyaanoo ay darajo sixaba ay gaadhaan calaa ina wuxuu ka soo naqlinayaa kolley waa kitaabkiisaasi arrinkaasi ma dheero macnuhu waxa weeye ibnu mascuudna wax inoogaba sugane way jiraan waxyaalo soo arooray oo ah khaasatan bacda salaam marka uu yahay dee salaaddii waad salaam naqsatay labadii sujuudood dabadeed tashahud in la raaciyo dabadeedna la salaamo naqsado laakiin axaadiidtii taa ka xooga badnayd jamaahir culimmadana ay intoodii badnayd ay kuma tegeen meye tashahud ma jiree waa la salaamo naqsanaya dee markaan tarjiix u kacno axaadiidan aan hayno ayaa inoogaba xooga badan weeye axaadiidan aan hayno ayaa inoogaba xoog badan laakiin hadday dhacdo oo ruuxu laba yimaado dee qalad buu laba yimi lama odhanayo qalad buu la yimi la odhan maayo baabu man yukabiru fii sajdatay sahwi baabu bayaani man baabkii cadayntii weeye shaksi yukabiru takbiiranaya allahu fii sajdatay sahwi sahwiga labadiisa sujuudood ee takbiiray leeyihin dhammaan takbiirihii ay sujuudaha salaadu lahaayeen oo dhan ayay leeyihin xadaثana xafs bnu cumar qala xadaثana yaziid bnu ibraahima wa tustari can muxamadi can abi hurayrata radia allahu canhu muxamedkuna waa ina siirin qaala wuxuu yihi abu hurayra sala nabiyu sala allahu calayh wasalam ixdaa salaatay ilcashiyi gelinka dambe labadiisii salaadood mid ahaan buu rasuulkii ilaahay tukaday qaala muxamadun muxamed baa wuxuu yidhi waa ibnu siriin wa akharu danni annaha alcasr dannigaygu wuxuu u badan yahay salaad casr inayd wuxuu ka dhigaya inuu abu hurayra magacaabay laakiin isagu iloobay wuxuu u malaynayaana ama danigiisa u badanna casr inay tahay haddaba muxuu tukaday sala nabiyu sala allahu calayh wasalam ixdaa salaatay ilcashiyi qaala muxamedun ilaa alcasr waa jumlo muctarido ahe maxay ixdaa salaatay ilcashiyi ragcatayni laba ragcadood buu tukaday uma sallama uma qaama ilaa khashabatin qori buu u kacay khashabo fii muqadami lmasjidi masjidka xaggiisa hore kuma sugnayd waa jidci buu ahaa fa wadaca yadahu calayha gacantiisii gacantiisiibuu duldhigay iyadii waana ku tiirsaday wa fiihim dadka waxaa kuma sugnaa abu bakrin wa cumaru radia allahu canhuma labadaa saxaabi fahaabaa waxay ka hayibaysteen an yukalimahu waa tacdiimkii rasuulka ilaahay ay weyneynayeen ayaa ay ku dhici waayeen rasuulka ilaahay arrinkan inay weydiiyaanoo waa tacdiim ahaan iyo ta'adub ahaan bay ka hayibayseen inay laba hadlaan wa kharaja waxaa baxay saracaanu nnaasi barhkood surcaanna oo jamcu sariicinna way kuba dabdiyeen kuwa ra'da reebay iyadoo isiintu fadxisantayna waa jiraaye waa dadka kuwooda degdeg waa dadka nimaka waan aragnay markaa assalaamu calaykum la yidha albaabada boobaya ama dee waxa dadkaas weeye ayaa saracaan noose waqtigaasba dad baxa ama nin xaajelo oo baxa waa jireenba dee taasoo wuxuu leeyahayna sheekhuba halkan walmuraadu bihim awaa'ilu nnaasi khuruujan min almasjid wahum asxaabu alxaajaati qaaliban waa dadka ugu horeeya dadka inay masaajida ka baxaanoo inta badanna waa dad kaa xaajo iyo dan lehba inaga dee kokol dan aan lahaynba ama deeqaadiya waxuu ku degdegeen oo suurtagalbeeb haddaba mal markaasoo faqaalu waxay yidhaaheen ku iyagu way isla sii hadlayaan waxbay iska gooyeenoo ama waaba iyagoo laakiin ma jasminayaane hadalkana yidhaaheen waana sidan dee riwaayada markay istifaamtaan aqrino aqusirati salaatu waanay baxeenba salaaddii miyaa la gaabiyey taasay islahaayeen haddaba wa rajulun yadcuuhu ay wa hunaaka si laqbadu inoogu hagaagtaan taa qadaraynaa bal sharaxaan kaba qaadanaynaa taase waxaana dadka ka mid ahaayoo joogay ama oofinnaas rajulun dad nin yadcuuhu uu ku magacaabo rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam dalyadayn dee fii yadayhi duul oo dalyadayn buu laba gacmood waa gacmo dheero un adugu ayaa rasuulka ilaahay ku magacaabi jiray ayaa dadka ka mid ahaa fa qaala wuxuu yidhi ana sita am qasuurta kolley halkana imaamkii weynaa ibnu shihaab xaafidkii waqtigiisii ayaa waxaa isaga dhacay inuu ninkan dushimaaleynba la odhanayo oo dushimaaleynna beder baa lagu dilo markaa culimmadii ama barhkood dee ay intay halkaa wax kaba ratibeen ay yidhaaheenba dee abu hurayra waa war uu helay uune ma joogin oo dee xadiidana waa isagu uu joogo xaadir buu ahay laakiin taas waa culimmadu tay iskuba raacsan inuun bal jaanibkaas imaka in ay zuhri ay halkaa waham kaba dhacay ay tahay ama magacowgiisaas iyo kaas ama markaa laba idhaaho waa qiso horeysaye waa qiso uu joogay abu hurayra cimraan ibnu xuseyno tan oo kale haddaanay tan bad noqono isna waqtiyadii abu hurayra soo islaamu soo islaamay waa joogay waa iyaduna ay jirtaabe fa qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay ku yihi anasiita am qasurat salaadii miyaad ilowday mise way gaabnaatay fa qaala wuxuu yihi lam ansa anigu ma iloobin dee waa rasuulka ilaahay si uu markaa lahaa ee uu islahaa walam tuksar lamana gaabin oo iyada lama gaabin oo salaada naski kuma iman mana iloobin qaala markaa dee markuu ogaaday saxaabigani inaan qasri salaadii la gaabiyey jirin maxaa soo hadhaya uun markaa rasuulka ilahi inuu wax ka tegay uu iloobo wuxuuhi balaa qad nasiita may haddaba waad ilowda fa sallaa ragcadee waa nagtaan soo maray dadka inuu weydiiyey fa sallaa ragcatayni uma sallama laba ragcadood buu tukaday salaadii buu kaga baxay waatan maxalu shaahidku intan dambe uma kabara allahu akbar buu yihi fasajada mila sujuudi aw adwala uma rafaca ra'sahu fakabar eeg sujuuddii buu kasoo tooso allahu akbar buu ihi uma wadaca ra'sahu waa sujuuddii labaad madaxiisii buu dhigayoo fakabara iyadana allahu akbar buu yihi maaha dee fa'dan imaka halkan tacqiib maaho markuu wejigii dhulka dhigay inuu allahu akbar yidhi waxa weeyaanuun waa iska waxa weeyaanuun waa adigu imaka halkan ma faa'idaynaysa un tacqiib ma faa'idanaysa markuu sii socday buu allahu akbar odhanayaa fasajada mila sujuudiha aw adwala wuxuu sujuuday sujuuddiisii salaada oo kale ama mid kaba dheer uma rafaca ra'sa wakabar uu kasoo toosayo allahu akbar buuhi oo markaa bal sujuudan sahwigu sujuudda salaadunbay laba mid tahay kayfiyada takbiirta umuurahaas ayay ku laba mid tahay waana laba ee mid keliya ma aha laba sujuudood weeye xadaanaa qutaybat bnu saciidin qaala xadaanaa laythun can ibni shihaabi can ilacraji can cabdillaahi bni buxaynata alsadiyi xaliifi bani cabdilmualib xadiidkii uu inooguba soo bilaabay baabka horena kitaabu salaad aynuguba soo maray lafdiga ibni alifteeda la gooyo dee waa taa aan soo maray oo de uu leeyahay halkan in la gooyo may ahayn xaafid muxajar leeyo waa taa aan soo sheegnay wuxuu sharaxa kuba yidhi dee kolleyna lafdigan waa yar quyuudun buu leeyahay markii laba waalid oo dee markaa laba isdhalay oo ka dambe ka hore aabbo u yahay sadar bilowgiina aanay dhicin bal matalan taas oo kale ayay alifta la gooyaan laakiin haddana alifta la gooya si dee dadkayna qaar ay u aqriyi jireen oo halkaa aliftan maqan daraaddeed ay u qaateen aliftu nudqan iyo kitaabatanba inay u maqantaho deeta ay odhanayeen can cabdillaahi bini bini buxayna taasi waa laxni uun bini iyada taasi mama jirto markaase haddii dee aad gaar u aqriyaysana waa ibni buxaynata haddii aad israacinaysana dee waa imaka hamsatu wasrigii dhici jirto cinda darji oo can cabdillaahi bini buxaynata unbay noqoni laakiin wax bini la ydhahaa iyada aslan mama jirtee waa kitaabada una aliftii arrintaa daraaddeed loo gooye arrin kalena halkan sheekhu hore uu soo sheegay iminkana uu ku celinayaa oo waa halkan inoo taala xaliifi bani cabdilmualib ninkani waa reer bani asad nin quraysha maaha laakiin waa reer maka xilfi buu la lahaa qoys reer maka kaba mida ama jilib reer maka kaba mida waxaana inoo taala halkan xaliifi bani cabdilmualib reerka reer cabdimualib waa rasuulka ilaahay qoyskoodii weeye waa awowga cabdimualibi inuu xilfi la lahaa iyo isbahaysi laba lahaayo iyaga markaa la deganaa taasbe laakiin wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala halkaa horena kuba yidhi halkanna uu kuba leeyuu ku qabanayaa cibaaradan ah marka la eega xaliif bani cabdilmualib safxada dambuu kuba qabanayaa inay meesha cabdidani ay ziyaado tahay oo ay tahay in la tuuro ee sawaabku uu yahay wahamtan inay tahay ee sawaabku uu yahay lama yidhaaho xaliifi banilmualib oo banilmualib reerkan reer bani mualibna waa reer kaleoo reer cabdimanaafuun ah oo waxa weeyaan dee haashim walaalkii weeye mualib haashim iyo cabdishamsi iyo nawfal iyobay walaal ahaayeen bani mualib bal cabdimualib isagaa loo tiriya baa laydha de cabdimualib oo tan laba idha waa magaciisu waa shaybatlxamdi qiso dee culimmadu markaa hore eeuu madiine markuu kaba keenay isagoo yar ayaaba malaa dee loo qaatay inuu addoonkiisii yahay oo dee meel kalena waa ku soo koraybo markaasaa magacu xaggan ugaba yimi cabdilmualib oo dee mualibkan adeerkiya oo madiina markaa kaba keenay aabihii markuu halkaa kuba dhintay haashim ama xagga uu kaga tegay adigu bal markaas ayaaba loo idhaahaa waa halkaasu magacu ugaba yimi bal adigu tuu inoo faa'iidaynaya sheekhu raximah llahu tacaala lafdigan cabdi in la tuura inay habboonta ay wahamtay ziyaadadeedu muxuu yidhi haddaba saxaabigaasi ana rasuula llahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay qaama fii salaati duhr salaad duhur buu kacay wacalayhi juluusun walxaal calayhi juluusun iyadoo korkiisa fadhiyahay waa taxiyaadkaa dhexe oo macnaa ay ahayd inuu fadhiisto falamaa tama salaatahu dee dib ugumuu soo noqon waanu dee markiiba lagu baraarujiye salaadiisii markuu dhammaystay ayuu sajada sajdatayni laba sujuudood buu sujuuday maxalushaahidku xadiidka inoogu soo celiyeen waa intanoo fakabara fii kulli sajdatin sujuud kastaba uu takbiiranayay hadday tahay cinda alrafci iyo cinda matalan cinda dee wadciba labadaba uu takbiiranayay walxaal huwa jaalisun isagoo fadhiya qabla an yusallima iyada tan atixiyaadka marka laga tago dee rasuulka ilaahi saasaa inoogaba sugan waa qabla tasliimba qabla an yusallima wasajadahuma annaasu dadkiina way sujuudeen labadan sujuudood macahu rasuulka ilaahi maciisa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh makaana maa nasiya waa halkii uu iloobay meesheed iyo beddelkeed weeye oo sujuudan uu sujuuday rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxay ahayd waa ilowgii uu iloobay fadhiga taas bay beddelkeedii ahayd oo lagu kabayaayo taas buu rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh u sujuuday bal xadiidku waa kaa hor inuu soo maray dee waxyaalo badanna waa leeyahay shaarixuna kolley waa dheeraynayaa laakiin intii badnayd inagu ama qaybo kaba mida waan iskuba baraarujino wax imakaan ugu soo noqnoqdaa ama ugu noqnoqdaa maba jirto waxa weeye xadiidkanu maan yar raacinaya intaynaan cashar ka bixin baabun idaa lam yadri haddaanu garan ruuxu kam sallaa inta uu tukaday halaaan aw arbacan waxbaan ka tegey ha bs taabacahu waxaa raacay ibnu jurayjin ina jurayj can ibni shihaabin fi takbiir oo layth ibnu sacad ibnu shihaab buu xadiidka kaba wariyey ibnu jurayj waa cabdilmalik ibnu cabdilcasiis ibnu jurayjna xadiidka ibnu shihaab buu kaba wariyey marka xaggan takbiirta ah fakabara fii kulli sajdatin isaguna uu la wariyey weeyaanoo bal matalan markaasin cidda la raacay cabdurasaaq baana musanifkiisa kuba xidhiidhiye isaguna lafdigana yukabiru kula sajdatin sujuud kastaba allahu akbar buu lahaa oo waa lafdigan imakaan kaba soo baxnay kaas buu kuba raacay baabun idaa lam yadri haddaanu garan kam sallaa inta uu tukaday alaaan aw arbacan saddex buu tukaday mise afar sajada sajdatayni laba sujuudood buu sujuudayaa walxaal huwa jaalisun isagoo fadhiya laba sujuudood oo macnaa shaksigiibaa shaki ku yimi wuxuu garan waayey ma saddex baa tukatay mise afar baa tukatay ee salaadiisii bal wuxuu markaa sujuud sahwi baa kolley ku imanaya sujuud sahwigii isagoo fadhiya ayuu sujuudayaa bal xadiidkaa laakiin aan yar eegi doonaa waxaa inooguba yimaadaa xadaanaa mucaad bnu fadaalata qaala xadaanaa hishaam bn abi cabdillaahi dastawaa'iyu can yaxya bni abi kaiirin can abi salamata can abi hurayrata radia allahu canhu qaala anahu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi idaa nuudiya bisalaati salaada marka loo dhawaaqo adbara shaydaan oo ujeeddadu la adimo shaydaankiibaa daba jeedinaya walxaal lahu duraadun isagoo neef sanqadhi ay xaggiisa dambe ka soo baxayso xataa laa yasmaca alaadaana waxaa isagaa mala dee camdi buu uba samaynaya waa si aanu aadaankanba u maqal fa idaa qudiya aladaanu adaanka marka la dhammeeyo aqbala xaggii salaada lagu oogayo haddana u soo kacaya u soo jeedsanaya fa idaa thuwiba bihaa marka la aqiimo ee iqaamadii haddana alfaadeedii mu-adinkii uu dee markaa ku dhawaaqo adbara haddana waa cararaya uu daba jeedinaya fa idaa qudiya tathwiibu iqaamada ama alfaada iqaamada marka la dhammeeyo aqbala xataa yakhdira ilaa uu kala dhex galo bayna almari wa nafsih shakhsigii iyo naftiisiiboo dee uu waswaasinayaa waxyaaluhu xusuusinayaa isagii iyo qalbigiisii iyo tiibuu kalaba dhex galayaa isagii oo yaquulu wuxuu odhanayaa udkur kadaa wa kadaa waxaa iyo waxaa xusuuso maa lam yakun yadkuru waa waxaanu markii hore xusuusnaynba xataa yadalla rajulu ilaa uu ninkii noqdo haweeneedna waa la mid uun halkan wax farqi uma dhexeeye in yadri intuu waa tii naafiyada ahayd in yadri ay maa yadri mid aan garanahaynba kam sallaa inta uu tukaday ilaa ruuxiba saa shaydaankii wax kale u xusuusinayo isna wax kale ugu shuqloon yahay ayuu salaadiisiiba kala garan waayaa imta uu tukaday ma saddex buu tukaday mise afar fa idaa lam yadri haddaanu garan axadukum xadkiin taasi ay ku timaado oo uu kala garan waayo kam sallaa alaaan aw arbacan ma saddex buu tukaday mise afar uu garanba waayo mise inta uu tukaday falyasud ha sujuudo sajdatayni laba sujuudood wahuwa jaalisun isagoo fadhiya laba sujuudood ha sujuudo xadiidku kolley dee aadaadna waynu kuba soo maray wax ka midana dhowaan waati aynu soo aragnay ama cashirkan ka horreeyey daahirka xadiidkuna waxaaba weeye inaanu yaqiin iyo waxba lagu binaynahaynoo dee bal waa kanoo sujuudun ha laba yimaado mooye laakiin wax kaluu samaynaya imaka xadiidkan noogumaba sugna in waxaa jirta bal hadduu ruuxu salaadii ayuu dhammaystay waad dhammaysatay buu dhahaa uu ka baxay markuu ka baxay dabadeed ayaa shaki kuba yimi talow imisaa tukatay oo kale taa dee culimmadu waxay dhahaan looma laabmayo kol hadduu salaadiisa ay dhammaatay khaarija salaad ay tahay oo markii horena waad dhammaysatay buu lahay laakiin shaki baa kuba yimi khaarija salaad laakiin salaada dhexdeeda haddii shaki kuba yimaado oo uu kala garan waayo arrinku xadiid abu saciid baa jirto oo muslimiyo ay wariyeen oo ah ruuxuu yaqiin ku bineeyo macnaha wixii uu hubay saddex iyo afar saddexdii buu qaadan marka haddii ay tahay bal matalan laba iyo saddex labadii buu qaadan oo wixii yaqiinta ahaa ayuu kuba binayn taas oo kale ayay tahay bal marka xadiidkan haddii ruuxii shakigan iyo waxyaalahani kuba yimi waxa weeyaan taas kuba yimi waxaynu sujuud sujuudayo way nooguba sugantahay laakiin muxuu salaadiisii kaba yeelayaa saddex ama afar bal xadiidkaa kaleanu soo qaadanaynaayo yaqiin buu ku binaynayaa wixii hubaybuu kuba binayn markaa dabadeed buu deeto sujuud laba iman bal weliba sujuuddaa shakiga waxaa yimi intaanu salaamo naqsan inuu sujuudo bal hadduu ruuxu doonayo inuu axaadiidii mid kastaba gaar ahaanteeda uguba camal falo inuu markaa sujuudo laakiin waxaa jirta xadiidkaasi abu saciid mooye xadiid kale oo ibnu mascuud baa jira oo laftigiisu kuba yimi waanu riwaayaadna muslim waa kuba leeyay falyataxara sawaab wixii sawaabka ahaa haw qasto oo xadiidkaasi uu keenayo ruuxu inuu taxari laba yimaado wuxuu bal matalan ka geyn waayo dannigiisii u qaalib noqday uu arkay sawaab inuu ku bineeyo salaadiisii marka haddee saddexun iyo intii yaraydu ma noqonayso haddii dannigiisii ay qaalib u noqotay inuu afartii ay u qaalib noqotay ama tiradii badnayd inuu taas uu arkayo sawaabka inay tahay uu kuba raaco kolley alfaadana waa leeyahay waana xadiid ibnu mascuud saxiixa muslimiyana kuba yimi marka aimada qaarkood saade imaam shaaficiyo waxaabay kaba dhigaan labada xadiidna iyagoo isu geynayaa in falyataxara sawaabku dee waxa sawaabkii waa wixii la hubay uuno yaqiintii unbuu laba doontaa maqsuudkiisu maaha wixii dannigiisa u qaalib noqda ee uu isyiri waaba taasuun arrinku maahae ka naftiisa waxa loogaba jeedaa buu leeyahay sidau kaa kaleba in waxa weeye ay tahay in kii yaqiinta ahaayo wixii la hubay oo markaa tiraydii taas baa sawaab noqonayso labada xadiid walow dee barhkood ay kala farqiyaan bal isagu waa iskuma fasira imaamku raximah llahu tacaala dee xadiidka abu saciidna sariix buu kuba yahay intii yarayd in la qaadanayo oo yaqiin laguma binaynayo ee barhkoodna bal waxay kaba dhigaan la yataxarasa ruuxaada bal matalan kala saari waayey matanaa misatan waa shaki markaa xadiidka abu saciid inuu yahay oo dee intii yarayd uu qaadanayo ruuxii laakiin isagii shaki waa ku yimi laakiin waxbaa u badan dannigiisii waxbaa u badan shakigii waa kan dee taradudkan ah labadii darafba ay kuu siman yihiin ma saddexbaa maafarood kala garan laadee markaa yaqiintii baa la qaadanaya laakiin haddii dee meeshii taradudkaasi waa jiraaye laakiin jaanib raajixi uu jiro oo jaanib dannigiisii uba badani uu jiro waa taa ay xadiidka ibnu mascuud barhkoodna kuba xambaaraanoo markaasaa sawaab ku imanaya markay wax dee agtiisa ay uga badan yihiin waxbuu u malaynayaa dannigiisii waxbaa u badan bal markaa ma tireeda ha noqotaa ma waa taase waana aimada qaarkood waa dariiq ay laba mareen weeye laakiin isagu imaam shaafici wuxuu kuba fasira sababku inuu noqonayo un halkan wixii yaqiinta ahaa maqsuudkuna bal matalan taas yahay de xaggan cibaaradan inooba dhigtay sajada sajatayn wahuwa jaarisna kolley de waa wixii shaki markaa maxaana kuba imanaye haddii nuqsaani ay timaado sida atixiyaadkii lagaba kacay hadday sidan oo kale salaadii waa nuqsaanun baabuha ziyaada ay kacdo ragcad laguma kordhiyo haddii wax laga kala tegay salaaddii ay noqoto iyadoo marka wax laga tegay dee halkii horta lagu noqonayo intii laba buuxinayo haddii shaki yimi intiiba axaadiidtii maka waan wadahaynaayo ee sujuud sahwigu waa imanayaa laakiin markaa wax laga tegay oo ah arkaanteediia dee waxay noqonaysaa horta wixii in lalaba yimaado dabadeedna wax weyn la sujuudo arrinka kale jiraana dee kolley axaadiidu waa tan oo ay soo noqnoqotay qabla salaam iyo bacda salaamba sujuudu welina axaadiid bal maalan waxbaa inoo dambeeya haddii alla yidhaaho laakiin dee waa ta aan leenahay aimada qaarna oo qabla salaam unbay yidhaaheen axaadiidana kolley taawiilaad bay kuba leeyihin bacda salaam kuba timi barhkoodna bacda salaam mooye suurtagal maaha nidhisa markay ziyaado ay tee la ogo markaa ziyaado ay tee ogaado ruuxu markuu salaaddii kaba baxay kuwale waa bacda salaamna iyo kuwa iyagu axaadiidii isu geynaya taas bay tahay intuba dee waa a'imadii ijtihaadku waxyaalihii ay bal maalan meeshan axaadiidan si dee iyaga fahamkooda iyo ijtihaadkooda iyo si alahay uguba camal faleen wallah subxana wa tacaala calaa aclam